بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام رحمه الله تعالى حدثني محمد بن الرافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال أنه قال بسندك كلي عد عصب inaguma jirto oo cid cusub oo caawa inoogu horeyso dee halkan sanadka kuma sugna maxamed ibnu raaficna kolley marar kala duwan baan soo aragnay walow anina ninka muddo mala axaadiistiisa inaan soo arag waa nin imaam ahaa oo dadkii ilaahay cilmigii camalkaba isugu daray ah cumri dheer intuu siiyey camal saalixana uu kuba manaystay iyo cilmi badan uu nashriyey bal dadkii bal markaa taasba wada lahaa buu ah waxaa laga yaabaana beri waqti hore dee dadka qaarna inaanay joogine bal wax taraajimtiisa iyo umuuro sifaadkiisii kaba mid ah inaan soo sheegnay caawana in yar baan ku yar laabmayaaye bal horta ayn laba arrimood oo uu lahaa mid waa zuhdigiisii adduunyo oo kolley a'immadu kutubta taraajimta ay soo naqliyaan waxyaalihii madaahirka zuhdiga waxaa kaba mid ah ama xalaal miradkiisii badnaa isagoo nin weyn oo da-a bal waxa weeyaan waxna gurigiisa yaalla aanu jirinba ay soo naqliyeen inuu khubis ama dee furin ama khubis engeganun uu fujir waa wax boqosha ka mida kuba cunayey ayaa waxaa yimi bilaadii khuraasaan waa sheekhii khuraasaan buu ahaa manaysaabuure ninkii walow dowladdii cabaasiyiinta ay dhulkaa dadkii amiirka kaba ahaa daahir ibnu cabdillaahi in uu soo diro xoolo badan siday markaasuu yihi amiirkii baa ii kaa soo dirayo waa kam oo u keenay agtiisuu dhigo wuxuu yihi qaado to wuxuu ka cabiray cadceeddii waxay gaadhayba ru'usul xaydaan xiidaan oo gidaarada korkeeday joogtaa ama derbiyada korkeeda macnaa in yarubaa dhacida ugaba hadhay oo cumrigiisuu sheegayaayo dee taasun be waxaajoon leeyahay ma jirto adigu ninkii qaad inuu dhalayba markii u soo galo yihi caaw wax casho inoo taallaa ma jirto wuxuu ka baqday inuu ka daba tago lacagtaa la soo celiyo asxaabtiisii uu barh kaba daba diray si dee aanay usoo noqon waa ka hadalkana uu maqlaye bal taase bal taasi kolley waa waraciisi iyo taase ejaani aan beri horena soo qaadoon caawa kolley bal ku celinayo ina tusaysa majaalistii cilmigu kolley tawqiirkii iyo xurmadii ay lahayd waktigaas iyo say ama miisaan wasankii ay lahayd aimada qaar baa waxaa jiray oo dee saran ka horeeyo sida cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo kolle dee xadiidkii rasuulka ilaahi waxaa la aqrinayaa uu yahay ama majlis cilmi laba joogo oo kale mayu isagu may ogolaan jirinba ama dee taas oo waxay u arkayeen inaanay dee xurmadarro ay tahay ama tawqiirkii cilmiga aanay ahayn dhaqdhaqaaq iyo sheeke iyo waxyaalaha caynkaasoo hadday dareebaana cashirka way joojirjireen way kici jireen imaamkan baa wuxuu ahaa naysaabuur baa waxaa la yidhaha geed aqalkiisa ku yaalloy dee noociisana soo sheegaana sanuubar dhir ay odhan jireen ayuu intuu ku tiirsadaa dadkana uu tartiibin jiray oo culimada iyo maraatibtooda maa saas usoo kala horreysin jiray majliska sida loo fadhiisto dadkii madaxda awlaadoodna way joogeen laakiin saas u tartiibin jiray ayaa kol hadduu kitaabka isaga aqrinaya bilaabo ruux dee bal maalan xataa ilka caddeeya ruux ruux la hadla ama meel daya taasi arrinteedu may jirin haddaba waxaa dareemana intuu yidhah sala allahu calaa moxamed ayuu kitaabka isku laabi jira u kici jira cidna lama hadli karta markaasoo wax saas iyo walaa aimadaa joogin arrin bay soo naqliyeen hore u soo qaaday kolley dee munaasabaan usoo qaadaya cawan ugu celinayaa madaahir ama dee daahiro kolkol inagaba muuqato majliskii kaba muuqatee iyadoo maalin saas oo kale gurigiisii la fadhiyo kolley qisadu kutubta taraajimtee tarjamaysa o dhanba way kuba sugan tahay allahuma qeybta ugu dambaysa ayaa kutubta qaarun kuba sugan si tafsiirkeeda oo darsigiina joogo oo daahir ibnu cabdillaahi awlaadiisna ay fadhidaayoo dee waa dad madax ahaayo dadkii u shaqaynayeyna way la socdaan xadiidkii waa yeedhinayaa oo kale ayaa waxaa dhacday maalin maalmo kaba mid ah in dee arrintiisna taas bay hayde geedna waa la hoos fadhiye min markii dambe xufaadii waktigiisa iyo cubaaddii waktigiisa noqday xufaad iyo cubaadba oo in badanna ka geeri dambeeyey jacfar ibn ibn axmed ibnu nasr oo la baxay cunwaan ama la qaba alxasiri ama alxusri ayaa shimir baa ka soo xaartay waxay ku dhacday gacantii uu hayay iyo qalimkiis iyo kitaabkii bay ku wada dhacday nin dadkii khadamada ahaa ee la socday in caruurta daahir awma daahiriyadu nimankaa la odhan jiray laba socdo iyaguna dersiga joogay ayaa qoslay sheekhu markuu tii dareebay intuu xaggiisa eeguu kitaabkii isku laabo u kacay amiirkii bay tii gaadhay arrinkii markay gaadhay baa wuxuu isaguna amribay in la dilo de markii la yidhi saasaa dhacdayba waa khaadimkii adigu waa la hawl galo bal qisada saa kuma dhacday markay tii dhacday ninkii arrintan oo jacfar ibnu axmed ayaa ninkii khaadimka habeenkii dee rishad meel kastaba ay gashaaye isagoo xamaal la socdo alaab uu sida laftigaa saamaan baana kutubta utimo saamaanna dee waata saamaanka waynu nidhaahna alaabtiisi waa wixii milkiyayeyba malaagubaliya waxaa xasiiriya waxaas ahayd ayuu ila yimi war wax kaloon hayaa ma jirto intaasaan hayaaye berri marka lagu weydiiye dee lagu keeno oo dee waa lagu geyn doonaa kolley lagu weydiiyo balse ii beri yeelu leyda ma ogeyn u dhe ma garanayo ruuxu ahaa ka qoslay oo intaasun ii dhe waan samayn buu yihi subaxdii baa la qaaday waa jacfar ibnu axmed baa la qaaday oo loo geeyey oo markaasaa markii la weydiiyo isagiina waa markaa hore dee arrinta sugaysa ana ninkan waayo sir aclaam nubalaa iyo inuu amri qatligiisaa kuba timi markaasuu yihi adigu ma meye ma garanayo ninkuu ahaa cibaaro saasuu yihi si aan dee ninkanun loogu qabsan ninkii adigu si uu ku badbaado wuxuu idhaha jacfar ibnu axmed alaabtii saas ahayd ayuu iibiyo ilaa soddon dinaaro malaa wuxuu ku baxaba ulaayo dee sheekha markuu kaba dhamaystay inu ciraaq haddana u rixleeyuu doonayay intiiba u noqotay intuu soddon dinaar kuba iibiyey waxaa sheekhi raacay isagoon weligii iibin oo aabbayaashii iibin oonay kaba shaqayn inuu laqabka alxasiiri cawdii iyo wixii uuba keenaye habeenkaa dee ninkiina kuba badbaadiye uu iibsaday ee uu ciraaq kuba qabtay ayu laqabka caynkaasi alxasiire bal waxaan leeyahay kolley ibnu mahdi iyo raglana dee arrinta tobay ahayd bal maanta moxamed hadduu diidayo weliba arrintanaa timee dee qosol yar iyo taas waxaan arkaynaa dee telefoonno dhacaya uun majliskiina waa la joogaa ruuxi ma sii xidhanayo markaa hore oo taas oo kale bal dee waa lagu celcelinaya arrin kalean arkaynaayo ruux casharkii dhegaysanayo xadiidka rasuulka ilaahay socdo telefoonkiisiina wax ka dareemeen aayar la baxayo oo halkaa tegaya waa dee kitaabkii waa kaas dee intan iyo mukaalamada iyo fulan la hadalkii uu kala wen yahay taas oo kale xadiidka taas oo kaleo de bal waxaan leedahay ninka daymo diidi jiray ama raggaa daymo diidi jiray casharkama joojin jiray way kici jireen markaasba markay noqoto telefoonna iyo ayar ruuxu ama fulan u baxiyo ama telefoonkan dhalowda lahe taas oo kale bal arrintoodi iyo majliska muxuu ahaan laha bal waa tan ugu celinaya maata aan leeyahay maxamed ibn raafic radia allahu tacala canhu ardah can اlculamaai jamiica waa maxamed ibn raafic ninkaasba weeyaan bal waxaa leeya waa tawqiirkii iyo xurmadii majaalista oo ay lahayd iyo si ay arrintu ahayd bo kolley amsilada culimada haddaan taas iyo umuuraha dee soo qaadana oo ta bal dee sida shamaa'il iyo keyrkiiba kuba sugan rasuulka ilaahi majliskiisii markii la sifaynayey kaana calaa ru'uusihim اdayru dadkaa wada foorara madaxoodii waxaad moodaysaa dee in madaxyadooda waa say markii dambena majaalisa in badan ay ahaayeen in shimbire korkooda ay kuma sugan yihinoo de hadday dhaqdhaqaaqaan ay ka baqanayaan shimbirtani inay duusho macnaa waa khuduucdii arrintiiyo si laba ahaayo majliskii rasuulkuna waa si kaana calaa ru'uusihim udayr waa dadkii fadhiyey bal taasi waaba iga yar tanbiihba iyo majliskii qaala wuxuu uhi anas ibnu malik kana waxaa mina anaga naga waxaa naga mid ahaa rajulu nin min bani najaar oo kaana wuxuu ahaa rajulu nin min babi najaar oo mina anaga naga mida ama mina xaalu naga mid yahay qad qara'a mid aqriyey albaqarata waala cimraan waa reerkoodii labadaas suuradoodba waa xifdiyey wuu aqriyeyd uu u xifdiyey wa kaana waxaanu ahaa yaktubu mid qora lirasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam dee kitaabaduu yaqaanay oo waxyigana dadkii rasuulka ilaahay u qori jiray buu ka mid ahaa fandalaqa ninkii waa tegey de waa nin shaqiya haariban xaariyo isagoo baxsanaya xataa laxiqa ilaa uu haleelay biahlilkitaab nimankii ahlukitaabka ahaa yahuud iyo nasaara mid ahaan ayuu haleelay oo adigu ninkii waa ridooba qoladaasi u tegey qaala wuxuu yidhi anas fa rafacuhu way kor yeeleen way weyneeyeenoo qaaluu waxay yidhaaheen hada kani qad kaana wuxuu ahaa yaktubu limuxamedin muxamed mid wuxu qoruu ahaa faucjibu bihi waa la cajabgeliyey iyagiibaa macnaa aada iyo aad bay u weyneeyeen shanigiisii bay kuba farxeen waxay kaba dhigayaan kol hadduu isagoo wuxuu qori jiray diintiisii ka yimi oo iyaga uba soo galay taasi inay tilmaamaysa sharafta diintooda iyo maqaamka diintooda iyo xaggan inay tilmaamayso waabay sare u qaadeenba weyneeyeenba taas aad bay usoo dhaweeyeen famaa labisa ma nagaanin oo ma sii joogin weeye anqasamahu anqasama allahu cunuqahu macnaa in ilaahay jebiyeyba kamuu nagaan oo dee waktiba kama dib dhicin oo muddo dheer ma sii dhex joogin oo anqasama inuu gooye halaagay weeye allahu ilaahay cunuqahu luquntiisi fiihim yaga dhexdooda adigu ninkiiba isagoon muddo dheerba laba joogin baa dhintay ilaahay baa halaagay faxafaruu lahu way u qodeen god bay u qodeen waa qabrigii oo fawaarawhu way qariyeen oo godkii bay ku rideen fa asbaxat alardu dhulkii baa waxay noqotay qad nabadatu mid soo tuurtay oo calaa wajiha waa qabrigii ay aaseen ayuun bay arkeen ninkii oo dul yaalla uu soo tufayba dibaduu soo tuuray waxay is idhaaheen mala iyagaa ka daba yimi oo soo foqay oo sidan ku sameeyey oo sida riwaayaadka qaarkood ku yimi waa min ficli asxaabi moxamed uma caaduu way laabmeenoo faxafaruu lahu intii bay kaba dheereeyeenoo dib bay haddana qabri ugu qodeen fawaarow way qariyeen oo meeshii bay ku astureen faasbaxat alardu dhulkii baa wuxuu noqday qad nabadatu mid tuurtay oo calaa wajiha dhulkii unbaaba soo tufay laftiga ardina luqada carbeed waa muanasba iyadoo dee dhulka korkiisii un macnaa qabrigii unbaaba ilaahay ka soo saaray subxaanahu watacaala waa aayad iyo wax lagu cibro qaato uma caadu mar saddexaad haddana waxay ka dhigeen ficil bashar ama ficilkii asxaabtii moxamed oo de markuu iyagii kaba yimi waxaan kuba sameeyey inuu yahay faxafaruu lahu haddana godkiibay u qodeenoo way dheereeyeen fawaarawhu way qariyeenoo way aaseen faasbaxat alardu qad nabadatu calaa wajhiha waxay arkeen markaa ficil bashar inaanu ahaynoo fatarakuuhu way ka tegeen mambuudan xaariyo isagoo debadii yaalla oo halkaas bal taas dee markaa mambuudan cala alard bal kolle xadiidka cibro weyn baa ugu sugnay dee dadkii arrintaa arkay oo waxa weeyaan oo ilaahayna subxaana watacaala dee kan hadduu markaa hore nifaaqba uu daahi aanu daahirsadaynuu nifaaq ba aha waa kan murtad buu noqdaye ruux iyadoo dad kaleo dee si kaleba u ridoobay yaanay banaaninba jireen oo umuurahan aan laba kulmin waa arrintan marka la eego nimankii ahlu kitaabka iyo inay weyneeyeen iyoy leeyihin dee wuxuu arkay inaan diinta iyadoo ay ka fiicantahay tiis oo kale iyo waxyaalaha bal si ilaahay ugu caddeeyo qolooyinkan soo dhoweeyey oo kale ay caddaan uguba arkaan dee waa xujadan dee diintan islaamnimo iyo xaqnimadeeda oo ay ugu caddaatay iyaguna ciddii rasuulka ilaahay diintiisii khilaaftay ee kale ee dalaalkoodiiyo inuu ruuxa lowsan yahay oo dee inay cayaan ahaan u arkaan dadkii mu'miniintaana ay yaqiin iyo iimaan u siyaadsadaan oo bal waa cibro ayuu linaadiriin iyo ciddii ku cibro qaadanaysayoo waa dee xujada adag iyo calaamada adag baa oo calaamaadkii nubuwada calaamaadkii diintani inay xaq tahay ah calaamaadkii ciddii khilaafsani inay hallowsan tahay ah ayaa ilaahay subxaana watacaala muujiyey oo uu kaba muujiyey ninkaas xadaثnي abو kurayb mحamed بن العلاء qال xadaثna xفص yعnي بن غiyاثi عن الأعmشh عan أbي سفyاn عan jaaبiri أنa رasuul الlahi صلى الlaهu عaليه وasلم rasuulki ilaahay qadima waa yimi min sفri sفr buu kaba yimi falama kaana markuu aaday qurba اmadinaةi madine agteeda uu ku sugnaaday ayay haajat waxa kacday riix dabayl shadiidatun daran oo takaadu u dhowaanaysa an tadfina inay astaan raakiba ku waxfuushan macnaa dabayl badan oo ciidday wadatay iyo wixii laba socday ayaa waxaabay u dhowaaneysay inay qariso oy aasto ruux raakibaba waa turaabkii iyo wixii ay wadatay fazacama jaabir wuxuu yidhi kolley zacmigana hore saynu usoo aragnay dee waa qowl lahubano waa loo isticmaalaa halkana waa taasoo macno qaalan weeye jaabir baa wuxuu ana rasuulallah wuxuu yihi owl sheegay ana rasuul llahi salى اllahu عalayه wasalama qaala inuu yihi buciثat waa la diray haadihi ruuxu dabayshan limowti munaafiqin ku munaafiqa dhimashadii macnaa calaama ilaahay ugaba dhigay rasuulka ilaahay uu tusay waa iyagu ninkani meel lamuu joogin madiine nin ku dambeeyey weeye iyaguna way ku soo dhow yihinba haddaba riixdan iyo dabayshan a aragteen waxay calaamo u tahay oo loo diray ruux munaafiqa dhimashadii addoomihii iyo dee bilaadiiba waa nin ay ka raaxaysteenoo soo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dhimashadan mustariixun wa mustaraaxun minhu marka dhimashada ruuxu hadduu dhinto ama waa ruux raaxaysanayo iyo ruux laga raaxaysanayo ka raaxaysanaya waa ruuxa mu'minkaayo tacabkii adduunyada nasabkeedi waa xadiidka saxiixa ayuu ka raaxaysanaya ka laga raaxaysanayana waa kaa kaafirka iyo faajirkaoo dee macsiyadan iyo xumaantani khayr daray u yihiin dad iyo duunye iyo wadda iyo dhulba markaa shumigiisiiyo wixiisiibaa dhulkiina ka raaxaysanaya dadkuna ay kaba raaxaysanayaan haddaba waa dee ilaahay dadkii uu yar bilaadiiba ugaba raaxeeyey calaamada geeridiisii uu ugaba dhigay tan bay ahayd oo wuxuu yihi buciثat hadihi الriixu limowti munaafiqin falama qadima اmadinata madiina markii uu yimi rasuulka ilaahay dee san buu dadkii usii sheega faidaa wuxunbaaba soo keliyey munaafiqo macnaa dee si fajaah iyagii dadki ay u ogaadeen munaafiqun ruux munaafiqa oo cadiimun weynaayo min almunaafiqiina munaafiqiintii kamid ah qad maata dhintay wuxunbaabay la soo kulmeen madiine markay yimaadeen kuwii nifaaqooda uu badnaa ee munaafiqiin munaafiqiintii waa weyneyd kamida mid ka mid oo dhintay taasunbaabay u yimaadeen oo dee kolle cabdillaahi ibnu ubayi ma aha cabdillahi ibnu ubayi waa kaa rasuulka ilaahay joogay madiine uu joogay markaa uu dhintay waa nin kaloo dee munaafiqiinta waaweynun kaba mid aha nifaaqoodu weynaa ayaa dhintay rasuulka ilaahayna tan baa calaamo loogaba dhigay dadkiina uu sheegayba taa xadaثanii cabaas bn cabdاlcaظiim alcambariyu qaala xadaثana abu muxamedi النضر بن محمد بن موسى اليمامي قال حدثنا عكرمة وعكرمة بن عمار قال حدثنا إياس قال حدثني أبي كلي dadka waa dad aynu marar kala duwan soo aragnay إيaaskuna waa إياس بن سلمة بن الأكوع weeye أbي waa صxaabigii سلمة بن الأكوع qaala wuxuu ihi سلمة بن الأكوع cudna waanu soo waanu booqanamaye maca rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه waسلم rajula nin baanu booqanay mawcukan xumadaysnaa nin dee صaxaabadii kaba mida oo aada u xumadaysnaabaa inagoo rasuulka ilaahay laba soconna aan soo booqanay buu ihi qaala wuxuu ihi salama odhanaya fawadactu waan dhigay yaddii gacantaydii baan calayhi korkiisa saa u dul dhigay faqultu waxaa dhi wallaahi baan ku dhaartee maa ra'aytu maan arag kal yowmi maanta oo kale maxnaa waa waxaanan maanta arkay rajula nin ashadda uga adag uga daran xaran kulayl dee ninkan oo anigu maanta waxaan aan arkay oo kaloo ah xagga xumadan iyo kulaylka ninka haya wax ka adagba kaba adag kanoo ka ziyaadsan weligeyba maan arag faqaala nabiy llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi alaa ukhbirukum ma idiin waramaa yashadda kuwa uga adag xaran xag kulayl minhu ninkan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha maha adduunyada ee cadaab bay gelayaan waa cadaab daran waa cadaab aan waxa weeye ee w dhib kastoo adduunye kulayl kas iyo dab kastoo jira aan lala muqaaranayn karahayn haddaba mid uga badan uga adag uga ziyaadsan kulayl minhu ninkan yowmalqiyaamata maalinta qiyaamaha maydin sheegaan haadayni kaarajulayni araakibayni almuqafiyayn macnaa waa labada nin ee wax fuushan ee sii jeedee dhabarkay noo jeediye sii socda almuwaliin almuwaliyeyni qafahuma weeye ilayna kuwaa weeye bal haadaynik suu qordoba yidhaaho biashadadan majruurka ayd baan kaga bedelaynaa waana kolley markaa noqonaysa ashadana waa nakira haadaynna waa macrifo waa macrifo nakira lagaba bedela bay noqonaysaaye macnaa waxaa dee aan idiin sheegayaa oo ka kulayl badan maalinta qiyaamaa waa haadaynika labadan arajuleyni nin wixii haadaynika ka dambeeyaana nacti bay u yihiin un haadaynika waa nucuudta israacday araakibayni waxfuushan almuqafiyeyni macnaa sii jeestay ee sii socdo weeyaane qafahoodi iyo dhabarkoodii inoo duway kuwaas waa lirajulayni mushiiran xaalu yahay rasuulka ilaahay mid ishaarayo farta ku fiiqaya lirajulayni laba nin waa xinaydna markaa min asxaabi asxaabtiisii ka mid ah ninkan markay soo booqdeen kolley laba nin baa meesha jiray oo sii socday oo waxna fuushanaa waa munaafiqiintii bay ka mid ahayn kitaabkii nifaaqaan kuma jirnaa in xaggan marka laga raawigu inuu ku magacaabay asxaabtii rasuulka ilaahayna dee waxay afka ka sheeganayeen oy daahirsanayeen si munaafiqiinta kalaba ahaydba islaamnimo suxbo way daahirsanayeen laakiin may ahayn fadiilata suxba dadkii helay islaam dhabana may ahayne laakiin waa daahirkoodi iyo waxay afka ka lahayn ama ay muujisanayeen taas bay imaka tahay asxaabnimadiisana inay uga mid ahaayeen waa munaafiqiintii reer madiina un ee dee kuwa uu rasuulka ilaahay qabrigooda intii aan loo diidinba uu waxa weeyaan ku tukaday u tegayna ay kaba mid ahaayeen kuwa masaajidda uba imanaya kolkol soo gelaya ama jihaadadii uba raacaya ay ka mid ahayn kuwaasay ka mid ahayn laakiin ficlan saxaabo maaha mana aha islaamba may ahayne laakiin waa daahirka taasba oo kuwan baaba wuxuu leeyahy marka arrinkana muxuu noqonayaa kol hadduu rasuulka ilaali maalinta qiyaamay ka kuleyl badayn inaanay nifaaqoodan ka toobad keenayn inay nifaaqii ku dhimanayaan weeye waayo hadday dad dee ka toobad keenaya nifaaqaas ay yihiin ma de arrinkani may timaadeen waa waciid aakhiro oo nifaaqa ay ku sugan yihiin unbay ku dhimanayaan ay la godgelayaan marka dambena lagu soo saarayaa oo cadaab ay kula kulmayaan iyagaana ka kulayliyo cadaabkay la kulmaan waxaan dhibta ninka haysata kaba badan baa rasuulku yihi xadaثanii mحamed بn cabd لlahi بn nmayri qaala xadaثana abi xa وxadaثana abu bakr بn abi shaybata qaala xadaثana abu samta qaala xadaثana عubayd الlahi xa وxadaثana mحamed بn الmuثنى wlfd lahu qaala akbarana cabd الوahaabi yaعni الثaqafiya قال xdثna عbayd اللhi عن ناaفع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه qاaل مثل المناaفق ruuxa منaaفقa صفadiisa iyo tilmaantiisa kaمثل شhاt xagga marka la ege inuu dee mdbdbina beyna ذalika lا إلى hؤلاء وalaa إلى hؤلاء wey kol iسلاaمkii waa kan ku dhex jire mslim baan ahayle kol kale waa kaa gaaladii u tegaya kol ba wuxuu isleeyahy halku مصلaحة iyo wuxuu arkaya u ordaya wax kuma sugnaanayo haddaba sifadooda xaggaa tadabdubda kaa weeye iyo taradudkaa bayna almuslimiin alkufar ay ku noqnoqonayaan waxay ka dhigan yihiin ka maali shaati shaato oo kale alcaairati maana almutaradida weeye noqnoqonaysa bayna alghanamayni laba adi dhexdood kasoo qaad shaato ama luntay ama taasoo kaleo arigan ay ku cararto markay ursatay aragtay inaanu koodi ahayn ayaa haddana mid kale ku cararto kolba labada dhexdood ay ku orordaysaa kolba noqnoqonaysa waa sida taasoo kaleo dee midna kuma sugnaanayo gaaladiina gaalnimo intuu cadnaysay dhexdoodii ma joogayo si axkaamtoodii u yeesho muslimiintiina markuu isleeya waa ka numasaxaya waxyaala afka kaba sheeganayo oo laakiin islaamnimo dhabo uu la yimaado muslimiintu nuga mid noqdo gaaladii kaga soo go-aano ma jirto labadoodii buu ku dhex noqnoqonaya kuwana ka mid maaha kuwana ka mid maaha haddaba waa sida neefka adhiga ee kolba mid u ordaysa taas waaba kan sida rasuulka ilaah yihi taciiru tadegisa na taciirna dee kolley siyaaxa iyo qaylada iyo cidana waaba noqotaaye laakiin imaka halkan waa tadhabu wataradad tataraddad ilaa haadihi waxay tegaysaa ilaa haadihi waa qidcadan ama qadiican ariga maratan wa ilaa haadihi maratan oo macnihii alcaa'irati bayna alghanameyn unbay tani tafsiir u tahay oo kolna daa'ifadan ama qidcadan ariga iyo intan xaynta halkan joogtay u cararaysa ama arigan kolna kii kale ku ordaysaa haddana way ka soo ordaysaa ka ay markii hore ku carartay ayuun bay kaba soo ordaysaa daba munaafiqiintu xaggaa marka la eego xaaladoodu say tahay iyo tadabdubkoodan de waana ficlan waa kuwa noqdayba kol hadday gaalnimadii caddaysan waayeen muslimiintii ay ku dhex jiraan iyagoo haddana xaaladoodu taa tahay ilaahay kaba dhigay inay kuwii kaleba kaba sii liitaan gaalada ahaaye darkigii hoose ee naareed lagu cadaabo xadaثna qtaybaة بn saعيidi qaala xadaثna yacquب yaعni بn cabdالرaحman الqاriya can muسى بn cqbata can naafici can ibni cmara can النabiyi slى الlahu عalيه waslم bmilih xadiidkii makaan kaba soo baxnay غayra anahu qaala eg markii hore laakiin eg waxaa ka warinayey imaka naafic cubaydullaahi baa kaba wariyey imaka se naafic waxaa ka warinaya muuse bna cuqba waa intaa marka isagan damiirkan faacilkeeda ka dhigana hayra anahu qaala muuse wuxuu yihi riwaayadiisa n xadiidkii marfuuca bay ka mid tahay maha hadalkiisii laakiin riwaayadiisa isagu wuxuu yihi halkii magaranaysaa taciiru ilaa haadihi maratan wa ilaa haadihi maratan takiru way laabmaysaayo oo dee kara yakiru rogaal celinta oo kale waa tacdifu fii haadihi waa ilaa haadihi waa arigan maratan mar wa fii haadihi tan kalena waxay u laabmaysaa maratan oo de waa saan kuma naqaano neefku markaa uu saas oo kalo kolba mid intuu dhex galo markuu dee dareemi waayo ama urtan ay iskuma fahmayaan iyo wixii dee uu kaba garan waayo haddana kii kolba kii ku ordayo oo kale haddaba saasaa munaafiqu yahay kan muslimi gaaladiina gaalnimo ma cadaysanayo muslimiintiina islaam hagaagsan uu ku dhex galo uga mid noqdo kuma sugnaa waa kaa qoladana maha qoladana maha saasay kaba dhigan yihiinba balcaaw cashirku halkan buu inoo joogayaa kolley waana dee toddobaadka habeenka akhirkiisii insha allahu tacaala waa baabka kol hadduu inoo dhamaaday wallah subxaana wa tacaala acla aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta